marka ugu horrayso aniga waa lay qabtay oo qolo ayaa i afduubtay oo awood la ii sheegtay nin baan lacag u shaqeeyey oon ku lahaa lacagtii aan ku lahaa waa igu booday wuxuu yidhi adigu nin jireer baa tahay ma meeshaa aadi kartid aad saldhiggaa tegi kartid tag waxaa kusoo dacwoon kartid soo dacwo waxaan ku dhahay anigu wakhtigaan la taaganaya waa ujeedaa wakhtigiisuu u maraya waa ujeedaa ku dacweynaya ilaahay xaggiisaan kugu dacweynaya laakiin waa ka shallaynay dib waanu eede waa ka tegey mar alla markaan ka tegey dibadda ma mari kartid qolo af ka wada xeran baa joogta meelaad marto male kadib anigoo ilmahayga aan waxaan siiyo iyo waxaan u qaado iyo waxaan u gala aadaysan jirin oo oon awoodi karin wallaahi bilahi caaga caaga biyaha muslimka cabiyaan oon awoodi karin meel baa jirto shaqaala fadhiisto madmadoowa qoladiiaan dhexda ka galay laba gaari baa timid oo cabdibilaa ayaga dhan afka ka wada xiran labadii gaari baa la igu riday ani ma fiirinaynba ma kaligaa baa lagu riday mase dadkii meesha wada joogtay qolo ugu yaraan afar qof waa ila jirtay oo isla meel isla fadhinay anigii iyo afartii qof shan baan ahayn shantiina waana la waday indhahay ka wada xirnaayeen farayga waaka waa waa ujidaa waa guran yihiin isticmaar iyo iyo tacdiib iyo dil inta udhexaysaba farteeda waa taasaa tani waa waa midi lagu jaray intaa keliya waxay rabaan lacag un laaluusha ay qaataan shan kun oo dollar ayay dalbanayaan haddaadan dhiibin naftaa lagaa goynaa maalin ilahay kana cadkaaga gowlgabal loo goynaya isticmaarkaasaan ku jiray marka xaggay ku geeyeen marka abdibilihii kooxda afka duubneed xaggeydi geeyeen markii lagu wadayo marka ugu horrayso markay ku wadayaan ma fahmaysa xaggee joogtaa bac madow bay wataan bacdigaa qoorta lagu gelina bacdi si saa ugu jirto kuleelkeeda soomuqaa dhiidkaada soo usoo dhacayo wax yar inaan dhinto wax yaraan wax yaraa ii dhaweed soo wax garta maaha meeshiiaana la geeyey meel goda ma ahaan wax ku jiro meel goda oo qashin hoosta ka yaal yaalla oo korna lamiyeeri ka saaran yahay lamiyeerigii meeshiiaana la geliyey qof walba markii madax loo geliyay ayaa bacdi saas looga sii siiba markii bacdi loo gelina madax saas looga sii siiba markii lagu diliyo xabad xabad baa loo soo saaraya bacdaa hore lagaga gelinaya meelaa lagu geynaya la hadal aabbaha la hadal hooyada lacag baa meeqaad dhiibi kartaa shan kun oo dollar baan rabnaa annaga sidaasaa nalagu hayay dil iyo isticmaar iyo waan gartay meeshaas lagu dilayay waa gudaha triboli waa gudaha triboli ha imise sanaad ku horneyd xabsigaas iyo meeshaas adag xabsigaas waxaan ku xidhnaa sanad iyo laba bilood iyo iyo toban casho aan ku xidhnaa markaan ilaahaygi subxaanahu wa tacaala aabbahay waan ool alxamdulilah rabbilcaalamiin aabbahay baan telefoon soo dirsaday aabbahay baa ii soo gudbiyey shan kun oo dollar shantii kun aabbahay baa iga guday sidii aan ku soo baxay gurigii markaan imid gurigiyga markaan imid waxaan arkay ilmahaygu oo aan gurigii joogin oo gurigii meel oo meel oo mooro ariya camala oo iska fadhiyaan islaantii maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay waxaannolol xuma na hayso gaaja na hayso meelaan aadna male waxaan qaadna male meeshaan iska fadhinaa waa nala isticmaarsanayaa saan nolo dilaya nooga dhabe waxaan dhahay haddii laydin dilaayo ilaahaa joogo ana haddeeraan soo baxay ilaahay iga soo saaray ilaahaan ku mahadaya rasuulkiisa maxamedka ee iska aamus ilaahaa jooga waan soo baxay aruurtan aruurta iyo qoyska iyaguna halkii sano iyo labad ku jirta xabsiga iyagu xaggee bay ku noolaayeen ayaga waxay ku nooleeyeen guriga aniga aan ijaartay oo aan ku jiray gurigii ninka gurigii iska lahaan ka ijaartay ayaa isticmaarsanaya iyo qolo wuu soo ijaartay soo waxa garta maaha ninkii waxay ka rabeen ayagan ayaga waa iska isticmaarsanayaan waxay leeyiin shaqee inta halkan qabo gurigan dhaq musqusha dhaq kabaha loojitee iyo wax saasa soo wax garta maaha almuun alxamdulilah rabbi alcaalamiin ninkii gurigi lahaa baan arkay warniyo maxaa dhacay maxayse wax jiraan wuxuu yidhi cabdiraxmaan anigu waxaan kaa rabaa siddeed kun oo door oo maxaa dhacay siddeed kun oo door kaga rabti ilmahaagan raashin siinay ilmahaagan anigu gacanta ku hayay bartaa isu haddaadan dhigayna caawa waa ka shalaanaysa waxaan dhaha adeer macan anigu waan ku siinaya waa ku raadinaya ilaahay qof walba ilahay xaqiisa u qaaday waa ku barya garkaaga haystaa aniga haddeer waxaan haysta mana haddaa hilibkayga jarjaranaysa haddaa fareyga waa gurayin wax saa yeel karta wax yeel soo wax garta maaha gurwaanka waa u baahanayo yidhi ilmihii iga reebtay wuxuu yidhi adiga bannaanka bax bixi maayaan dhah waa la dagaalay raguu iisoo dalbe habeenkii waxaa ii yimid markay marayso lixda saac siddeed qof ayaa ii soo galeen guriga dhexdiisa siddeedii qof saddex anagay qabatay waa la xiray kursigaas laygu xiray anigoo xiran aan waxaan galay waxaan awooday insi jirin afka iyo bahal sharoota ay kaga dhejiyeen shan qof islaanteyda say darbo ugu wadeen ee matagtay xandhurta tan maalin walba ee dhiig ay shubaysay soo waxa garta maaha shantii qof islaanteeda isugu tageen ay kufsadeen ay dhaceen ilmahayga derbi saasoo kale marka adigu waa arkaysa waxaasoo dhan anigu waa arkaya xaggeen aadaya xaggeen i geynaya waxaa lay leeyahay fere mar kan int- kan intuu iga dharbaaxaya kan intuu iga dharbaaxa kan qorgood intuu dhufana waa kan bir waay waana muus baashaan arkaysa waa midi ajarkiigisu u qaliyaan arg waxani waa midi so waxa garata ma aha waxaa la leeyahay fiiri dhaqso fiiri hajeesan waa shan qof muqdishaa timid ee, muddana waad ka maqneed wadanka hadda xaruntanad joogtaa ee, dadka qaxootiga maxaa kuu qorshaysan والله أبو معان أنيقا وحن رجينا إلهي كبريا أول شيء مركان أنيقا سودقيا والله بالله يطلاه والله مركان أنيقا سودقيا مركان ديارتك سودقيا والله بالله يطلاه لبا عيد آه، سعبك قا عيد لبا عيد أيان عني سوى حقرت معه فرح أولي سوى حقرت معه لأن نين مقدكو أذن إنين ملافتيني جو اسكو مد معها مقديان كجري soo wax garta maaha ilaahay iga soo saaray alxamdulilah adeer macalin aniga wax kale ma rabo aniga waxaan rajaynayaa aan ilaahay ka baryaa ee rasuulkiisa maxamedka ah kii waddankaan iskula dhalanay oo calankeenna noo dhexeeyo oo dhiiggeen isku dhiig aan nahay waxaan ka baryaa insha allahu tacaala dadka isqaba oo dibadda aadaya waxaan ka waxaan kaga ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaysan dibadda aadin wax walba oo dhaco dad dalkooda aysan ka bixin dalkooda ay xamaashaan dalkooda ilaahay ku baryaan dalkooda ay ku- ay isku arsaaqaan aan ilaahay ka barya